maamulka gobolka banaadir oo shaqada ka joojiyey shaqaale cabir shaqaale cabiray oona bixiyey dhul wado ah oo si sharci daraa ku bixiyey gudoomiyaha gobolka banaadir iyo maamulka gobolka banaadir ayaa shaqada ka joojiyey maanta shaqa agaasimaha waaxda farsamada iyo farsamo yaqaano ka tirsan waaxda dhulka oo si sharci daro dhul wado ah ku cabiray kadibna ku bixiyey inay tahay meel deegaan laga dhigan karo dhulkan oo wado muhiim u ahaa isku socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada dherkeley waxa ayna laamaha baarista dhulka ee gobolka banaadir ay soo xaqiijiyeen in sharci darro uu yahay dhulkan ay soo cabireen shaqaalaha shaqada laga joojiyey gudoomiyaha ayaa markii uu arrintaas ay soo gaartay u xil saaray guddi guddigaas oo soo baara ama dabagala arrintaas guddigaasoo baaritaan kadib soo cadeeyey inay tahay cabirkii la cabiray wax sharci darro ah kadibna maamulka gobolka banaadir uu joojiyey dhulkii ay cabireen oo wadada ahay ee ka dhigeen boosas kadibna iyagana shaqadii ka joojiyey farsamayaqaanadii iyo agaasimihii waaxda farsamada sidoo kale gudoomiyaha gobolka ayaa kula dadaarmay shacabka ee dhulalka qaadanaya inay iska hubiyaan dukumiintiyada qaadanayaan iyo dhulalka ay cabiranayaan inuu yahay dhul sax ah oo sharci ah oo aanan lagu qaldin dhul sidii hadda wadooyinka oo kale ahay ayna aada iskaga hubiyaan dukumiintiyada iyo dhulalka ay qaadanayaan sidoo kale gudoomiyaha iyo maamulka ayaa waxay muhiimad gaar u leedahay inay xaliyaan muranka arrimaha dhulka ku saabsan oo cabashada ugu badan ee timaado dowladda hoose muqdisho iyadoo ay jiraan silsilado badan oo isku xiran oo ka shaqeeya arrimaha dhulka hadday noqon lahayd inay falsification sameeyaan safarlogooyinka inay warqado been abuur ah nashqado been abuur ah sameeyaan marka maamulku waxa uu u digayaa shabakadaas isku xiran wuxuuna xaqiijinaya in lagu daba jiro madhowna lasoo gabagabayn doono arrintooda waana mahadsan